halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qarya caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax axada bisha abriilna waa kow sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka ah idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona anigoo saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan yaan maaragtay muxuu ahay inamanan in gaxaankaada timaado hal la isu tanaasulo labada dhinac ishaysta labaduba maaragtay muxuu aha baarlamaanka ka tirsan yihiin waxa weeye arrinta ha lagu xalliyo wadahadal iyo wadaxaajo iyo nabad ha lagu xalliyo taasay danta ku jirtaa
kaasi waxa uu ahaa ambasadar cabdulaahi caddow oo ah siyaasi horena ugu tartamay xilka madaxnimada soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda dhowaan taagnayd iyo khatarta ay yeelan karto waraysi ayaan idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan booliiska magaalada toron ee dalka kanada oo xiray saddex dhallinyaro ah oo laba asalkooda soomaali yahay oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen faldil ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu ku baaqay in dembi baaris guud oo madax bannaan lagu sameeyo isku dhacyo dhimasho dhaliyey oo ka dhacay xadka u dhexeeya gaza iyo israa'iil dhacdadan ayaa waxaa ku dhintay shan iyo toban qof oo falastiini ah waxaana ku dhaawacmay kun iyo afar boqol oo dad ah dadka dhaawacmay ayaa toddoba boqol iyo konton ka mid a waxaa ku dhacday rasaas laga soo riday dhinaca israa'iil
wararka ka imanaya dalka yemen ayaa sheegaya in dab aad u weyn uu qabsaday bakhaar ay lahayd hay-adda cunnada adduunka ee w f b bakhaarkan ayaa ahaa mid ku yaalay magaalada xeebta ee badda cas ku taalla ee xudayda wakaaladda wararka rasmiga yemen ayaa warkan shaaca ka qaaday wakaaladda ayaa soo xigatay sarkaal u dhashay dalka yemen kuwaasi oo sheegay in dabkan uu dhaawac weyn u geystay gurmadkii bani-aadanimo ee ay hay-addaasi u fidinaysay dadka kasoo barakacay dagaalka ka socda dalka yemen subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa la-anta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington tan iyo markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay uu baaqday mooshinkii arrintaasi salka ku hayay ee ka dhanka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed ay bilaabeen inay ka digaan xaaladda dalka uu galay haddaba siyaasiyiinta ka hadlaya arrintan waxaa ka mid ah safiirkii hore soomaaliya ee dalka maraykanka ahaana murashax madaxweyne cabdulaahi axmed cabdu saare xabdi axmed ayuuna uga waramay aragtidiisa iyo baaqa uu u jeedinayo labada dhinac
bismillahi raxmaan raxiim zahra waxaan waxa weeye xaaladda maanta dalku uu marahayo waa la wada ogyahay meel khatara ayuu marayaa qarannimadii baa maaragtay qar ka saaran baarlamaanku waxa weeye saldhigga dowladnimada weeye markii baarlamaanku uu dhismo ayaa wax kasta dhismayaan madaxweyneha la dooranayaa dowladda la muxuu ahaa la dooranaya ama la siinaya kalsoonida shuruucda halkaas weeye waxa meesha wax walba ka bilaabanayaan iyadeena kusoo noqonaya wax isku dhamaanaya marka saldhigga qarannimo ayaa maanta khatar ku jirta ilaahay mahaddii weeye annagu xalay waa welwelisaneen odayaashanada waxaanu lahayn maxaa beri dhici doona sabti ah ilaahay baa mahadle wax waa hakismeen waxaan la soconaa madaxweyne inuu soo galay oo uu la hadlay muxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa haddee waxa weeye wax dhammaaday ma jiro weli khatartii way taagan tahay marka waxa weeye mowqafkayga odaynimo waayo aragnimo siyaasadeed ilaa lixdankii baan maarata shaqo ku jiray dowladeed waxa weeye baarlamaanka yaan la burburinin baarlamaanka yaan la burburinin waa kow tan xigta waxa weeye yaan maaragtay muxuu ahay inamanan in gaxaankaada timaado ha la isu tanaasulo labada dhinac ishaysta labaduba maaragtay muxuu aha baarlamaanka ka tirsan yihiin waxa weeye arrinta ha lagu xalliyo wadahadal iyo wadaxaajo iyo nabad halagu xadliyo taasay danta ku jirtaa waayahay bal waxaad iga warantaa muddo badan ayaa loo soo joogay soomaaliya oo ku meel gaaro dowladeed iyo mooshinno laga keeno guddoon baarlamaan ama xubno baarlamaan ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne marka maxaad is leedahay mushkiladda noocan ah ee soo noqnoqonayso waa looga bixi karaa waxa weeye adeer zahra waxa weeye arrimahan lagu soo celinayo ama maaragtay muxuu ahaa la keenayo muxuu aha mooshinada la keenayo waa xasilooni daree keenaysaa dowladdii iyo dalkiibay ma ku tahay maaragtay khalkhal ku tahay marka waxa weeye hala siiyo muxuu ahaa baarlamaanka nidaamka dowladeed hala siiyo muddo hala siiyo ha loo kaadiyo muddo hala doortay muddadoodii ha loo kaadiyo haddii lagu hayo waxyaala cad oo dembi ah marka waa wax kale weeye laakiin xasiloonida dalka ayay ku jirtaa baarlamaanka oo xasiloon iyo dowladda oo maaragtay la shaqaysa baarlamaanka saa haddaa u sheegay waxa weeye saldhigga dowladnimo waa baarlamaanka waa gartay maxaa laga baran karaa soomaaliya muddooyinkii burburka ay kusoo jirtay dhowr iyo labaatan sano oo hadda ku dhawaad soddon sanoaba la dhihi karaa iyo ka badan maxaa la dhihi karaa waa laga bartay marka dhibaatooyinka la xiriira khilaafyada dowladaha soo kala dhexgala iyo burburada ku yimaada hanaanka dowladeed ee dhisan markaasi adeer waxaa laga baran karaa waxa weeye ciddii soo martay dhibaato iyo qaxar soo marta waa inay xusuusataan waxay soo martay waa inay xusuusataan haddaad xusuusan waxaad soo martay haddee garan maysa meesha u socotid marka waxa weeye dalka burbur baa soo maray waa looya wixii la soo maray marka taa inta lagu waana qaato hab dowladeed oo degan oo mxuaha habu socod mxuu ahaa geedi ah ha lagu wado dalka wixii aanu soo marray ilaahay dib nooguma celiyo wa wa wa waa nala yaabahaya waxaa la ohan jiray waxa weeye soomaaliya muxuu ahaa meel kastaa dagaal ka dhacaa waa dhammaadaa anu waxaa ustaa mar niman maraykan u yidhaahdeen muxuu ahaa civil warkii maraykan afar sano ku dhammaaday maxay tahay soomaaliya waxaan jiitabahaya marka waxa weeye muxuu aha biseel darri baan u arkaa ha lagu waana qaato wixii aanu soo marray waxa weeye rag iyo haweenkaa baarlamaanka jooga idinkaa mas-uuliyadda kow leh dalka ka daaya khalqalka ka daaya
mudane hay-adaha sharci dejinta oo tii baarlamaanka iyo tan fulintaba maxay ku wada shaqayn karaan iyadoo wax dhibaato aysa dhicin ama la ilaalinaya hanaanka jira ee dowladnimo siday ku wada shaqayn karaanay kula tahay adeer waxaan soo joogay dahre iyadoo maaragtay baarlamaan ay jiraan iyo xukuumad ay jirto oo muxuu ahaa waxaanoo kale aan lasoo marin waxa weeye qof kastaba inuu ogaado xilka saaran kow saan u sheegay qarannimada saldhigeeda waa baarlamaanka wey iyadaa waxula ka bilowdaan iyadaa waxula ku dhamaadaan sharciga hala dhowro nidaamka hala dhowro hala fiiriyo dadkan u dhaartay qarannimada soomaaliyeed inay qarannimada soomaaliyeed ka horumariyaan danta iyagoo gaarka ay leeyihiin in laisxagtooda isma joogo ma aha marka waxa weeye ha lagu socdo sharciga nidaamka ha lagu socdo ha la joojiyo maaragtay muxuu ahaa isdaba socotaan haddii uu jiro muxuu ahaa khilaaf hadduu jiro ha la cadeeyo khilaafku muxuu yahay waa mar kastaba khilaafka in la xaliyo wey laakiin isdaba joogan ma qaran kuma socon karo maana ku dhisman karo hala daayo isdaba jiidkan iyo isdaba orka hala daayo iyo jalaafooyinka la isurigay hala daayo qarannima loo doortay dadkaas ha ku shaqeyn qarannima ku shaqeyn kow madaxweyneha u horeeya waxaa ku xiga maaragtay ra-iisul baarlamaanka oo ninka labaada waxaa ku xiga maaragtay muxuu ahaa prime ministerka iyo hay-adaha kale marka waxa weeye in la eego danta ummadda danta soomaaliya in la eego wey
kaasi waxau ambasador cabdulaahi axmed cadow oo khadka telefoonka ugu rameeyey saraa cabdiraxmed halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee v o a dhinaca kalena dadweyne badan oo ka mida soomaalida ku nool dalka gudihiisa iyo dalalka kale ee qurbaha ayaa muranka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya fikirkooda ka dhiibtay wariyahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool nairobi aragtidooda ku aadan arrinkan ka wareystay
magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed wallaahi aad ayaan uga walacsanahay xilliga kan inuu ku imaado dowladda isqabqabsi dhexdeeda ah sababtoo ah waxaa weeye haddii dad isla socday ay isqabqabsadaan halkaas waxaa ka dhalanaysa curyaamin dhanka kale haddana waxaan aada ugu faraxsanahay in kulankiisa dhici lahaa oo xildhibaanada in uusan dhicin oo madaxweynaha uu soo farageliyo sababtoo ahna in uu wakhti hore la soo daahay baan aaminsanahay oo ay ahayd inuu mar horeba uu soo dhexgalo waxaan leeyahay soomaaliya maanta oma baahna isqabqabsi isceerceyrsi oma baahno waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir in la iskula fahmo siyaasadda iyo dhanka loo socdo waxaan dhihi lahaa gacmaha ha la isqabsado dadkana ha loo turo magacay waa maxamed cabdicasiis caawil wallaahi arrintan aad bay saameyn xun noogu yeelatay waqti xaadirkan maana sugeynin isqabqabsi iyo mooshin iyo dibudhac maana sugeynin waxaan sugeynay inay dowladdu ay horey u socoto layskuna tanaasulo magacaygu waa cabdinuur maxamed jaamac waxaan aad iyo aad walaac ooga muujinayaa mataqaanaa mooshinka iyo dib u dhaca nagu yimid maadaama oo xilligan la rabay xilligii mataqaanaa aan horey u socon lahayn inaan dib u dhacno mooshinna waa kii afartii sane ee hore gadaal noo reebay xilligan oo wadanku cadow badan uu yeeshay waxaan mataqaanaa baarlamaanka sharafta leh iyo mataqaanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay saddexdooduba mataqaanaa intay is arkaan wadanka ay badbaadiyaan ayaan mataqaanaa insha allahu tacaala fikriga ka dhibanayaa wadanka inay maanta badbaadiyaan xilligan waa xilliga ay noogu darayd waa xilligii wadanka xuduudihiisa iyo midnimada la ilaalin lahaa maxamed guuleed faarax ana waxaan u arkaa dowladdu inay saxan tahay weliba qeybta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inay fakarkooda uu fiican yahay hadda kulley haddii waad ogtahay laftirkaaga haddii meeshii uu buuq imaaday isqabqabsi howlihii ma soconayaan siyaasadda arrimaha dibadda micnihii qabashadii dhulka la qaban lahaa oo nimankan cadowga laga kicin lahaa soomaalidii laisu keeni lahaa qabyaalada iyo balayada laga saari lahaa dadka soomaaliyeed because dowladan dowlad cadaaladahay ahayd si fiican ku bilaabatay dardar waday siyaasadda arrimaha dibadda dhistay tii gudaha dhistay dadka isu keentay nimankiina rabtay inay kiciso marka ayaga hadday isku dhex noqdaan oo micnihii ay xamarka dhex taagnooto raggii sarsaro dowladda ay micnihii xoogaa isqabqabsadaan waxay noqonaysaa in afaarihii kale oo fiicnaa sidii qabashadii wadanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaale soo celintii iyo shaqo abuurkii wixii o dhan ay istaagayaan
qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka kenya magaalada nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay khilaafka baarlamaanka soomaaliya ayay kuwaasi ahayn mikrofoonka v o eda waxaa la dhex maray waryaheena qadar maxamuud xareed
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantab soomaaliga ee v o a booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa xiray saddex dhalinyaro ah oo laba ka mid a asalkooda uu soomaali yahay oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilkii dhacay lix iyo tobankii bishan marj dilkaasi oo ka dhacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee tobico qaar ka tirsan bulshada soomaaliyeed ayaa la hadlay v o a kuwaasi oo muujiyey dareenkooda ku aadan dhacdadan warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o da ee dalka kanada xuseen nuur xaaji xarigga laba ka mid a saddexda qof ayaa yimid kadib markii booliiska oo haysta ogolaansho ay khamiistii baareen xaafado dhowr ah oo ku yaala magaalada toronto gaar ahaan galbeedka iyo waqooyiga taasoo sababtay inay ku soo qabtaan labaiyo labaatan jir asalkiisu soomaali yahay iyo sagaal iyo toban sano jir kuwaasoo loo haysta dilka enamdi ogba oo ahaa lix iyo labaatan jir lana dilay bartamihii bishan booliiska ayaa sheegay xilligaasi inay ku raad joogaan qof kale oo waday gaarigii ay ku baxsadeen labada eedaysane ayaa isla khamiistii ka soo muuqday maxkamadda booliiska ayaa shaaciyey jimcihii inay soo qabteen eedaysanaha saddexaad oo asalkiisu soomaali yahay oo loo haysto inuu qeyb ka fuliyey dilka waxaana la sheegay in lagu hayn doono xabsiga tan iyo saddex iyo tobanka abriil markaas oo uu ka soo muuqan doono maxkamadda haddaba qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkan waxaa nasiib darraaba in dhalinyaradii halkan ku dhalatay la rabay inay halkan wax ka bartaan mustaqbalkoodana ay dhistaan in ay qaarkoodna xabsida ku dhamaadaan qaarkoodna ay dhintaan oo ayagoo da-dooda aada u yartahay la geeyo qabuuraha halkan taa laakiin waxaa aniga aan aad oga sii xumahay arrimaha marmar halkan ka dhaca magaalada toronto khaasatan ay sameeyaan booliiska marka communitiyaasha kale laga dilo qof waxaa laga yaabaa in shan iyo toban cisho gudahood ama labaatan cisho gudahood ay kusoo qabtaan qofkii qofka dilay qofku doona ha ahaado laakiin markii qof soomaali la dilo waxaa laga yaabaa in qofkaa aan weligii lasoo qabanba tan iyo hadda intaan waddankan joogo waxaan filayaa in la dilay ugu yaraan laba boqol oo dhalinyaro soomaali ah oo ilaa hadda qofkii qof dilay loosoo qaban taasina mataqaanaa booliiskana mar walba la weydiiyo ama marar ay noogu yimaadaan meelaha shirarka ay noogu yimaadaan waxay noo sheegeen inay ku raad joogaan mar kasta oo caruurteena la qabto ama wax ay dhacaan ciyaalkeena miidyaha wuxuu yiraahdaa waa known to the police micnaha micnaha waa la yaqaanaa ilmahan criminal record ay leeyihiin waay marka waxaan la yaabay oo keliya waxay ku sameeyaan ummadda soomaaliyeed keliya kuma sameeyaan dadka kale xoogaa dadka kale way ka baqaan sababta noo keenaysana waxay tahay dad isku xiran oo meel kasoo jeeda oo isu isu naxa ama isu jirnaxa ama ama isu istaagana ma qabnin waxaa kaloo haddana ayaan darro ah in caruurteena maalin kasta la dilo islamarkaanina aanan la qabanin dadkii caruurteena dilay ee maalin kasta ama socdaan banaankaas marka waxaa yaab leh kaysaska lama solba gareeyo mana aqaano waxay ku dhacday laakiin madaxa booliska ee magaalada toronto mark sandres ayaa xilli sii horreysay waxa uu tilmaamay in booliisku ay wax qaban karaan marka ay wada shaqayn ka helaan bulshada kuwa la xalliyey waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno keyska bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo is yaqaana marka uu dembi dhaco had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka kaysaska la xalliyey waxaa geesanimo muujiyey qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyey badqabka bulshadu ma ahan keliya mid mas-uuliyaddeeda uu leeyahay booliska waxaan nahay qayb ka mida balse horumarinta xiriirka bulshada iyo bulsho la shaqaynaysa laamaha amniga waa midda aan si wada jira ku xaqiijin karno badqabka bulshada duqa magaalada toronto ayaa horey u sheegay in hay-adaha amnigu aanay nasan doonin inta ay cadaaladda ka horgeynayaan ciddii ka dambeysay dilka xuseen nuur xaaji v o a toronto
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaad naga dhagaysanaysaan weli v o a washington guddoomiyaasha bangiyada dhexe ee dalalka ku bahoobay ururka ganacsiga iyo ee dalalka koonfurta iyo bariga afrika ayaa shalay soo gebagabeeyey shir ay ku yeesheen magaalada jabuuti haddaba wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa ujeedada shirkan ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka jabuuti axmed cismaan cali
waa shir sanadka se dhaca oo bedelo wadannada ku dhaco markaa sanadkan jabuuti baa qabanqaabisay oo isku yeedhay jabuuti goberneerada wadannada komisaga ladhaa sagaaliyo tobanka wadan ay ka mid yihiin marka shirkani wuxuu aa dhowr nooc buu kala qaybsan yahay shirka wixii ay ka soo sheekaysanayeen waxay ku talinayaan qomaysa dhaqaalaheega baaganka dhexe gaar ahaan nidaamka iyo boolitig u hayaan wadannadaasi siday u hormari lahaayeen u samayn lahaayeen dhaqaale hor u socdaa oo shaqa abuur sameeya oo sicir barku ku yaryahay ay sidee dadka afrikadhulkooga ugu noolaan karaan wax badan baa lagu celceliyaa komeza dhinacyo kala duwan baa laga shiraa wax midhodhala oo muuqda weli dadku ma yaqaanaan maxaad u sheegi kartaa mudhuhu way jiraane waan la garanayn warkaa maanta waxaa laga sheekaysanayey maanta waxay ahayd shirar ku saabsan baananka dhexe baananka dhexe shaqadooda way garanayaan oo intaasoo sannadood bay soo shaqeeyeen oo waxay sameeyeen waa waxaan imika halkan lagu soo koobi karayn ay ka mid tahay sidii dhaqaalahaasi la iskula soo heli ujeeduna waxay tahay si sanadaha soo socda loo samaysto lacag gooniya dadku maaragtay wadannada zoonka komisaga la yidhaha dhexdiisa ay siday doonaan u socdaan baayica mushtarku cashuur ziyaada aan laga qaadin si dhaqaala isku wada furo oo dadkiiyo dhaqaaluhu waa u dhex socon karaan lacagna ay iswadaarsadaan marka sidii nidaamka loo gaadho waxaa jira dee salaam dheer oo la fuulaya jira jirooyin badan baa jira marka way way badan yihin waxa la soo gaadhay waxa la soo qabtay shaqooyinka way badan yihiin marka la eego isdhexgalka dhaqaale ee waddamada afrikaanku soo carqalad weyn ma hortaallo haddii ammaankii tahay haddee tahay waddooyinkii haddee tahay isgaadhsiintii lacagta lafteeda iminkaad carabka ku dhufatay waxaa jirta lacago kala duwan ayaa jira oo waddamadan ay isticmaalaan meelo kala duwan bay ku kala xidhan yihin seed u aragtaa dhibaatooyinka horta way iska badan yihin shaqooyinkuna ma yara waddan kastana wuxuu iska leeyahay sida dadka bini'aadanka dabeecadiisa dhaqankiisa dhaqaalihiisa waxaasoo dhan waa kala duwan marka waxaasoo dhan si loo firin lahayo loo laisku keeni lahaa oo looga fikri lahaa si dariiqada loo dhiso dariiqada laisku xidho lacagahaasi ay mid noqdaan waa in laisku soo dhoweeyo dowladuhu budjetkooga ay ku nool yihiin waa in isku noqdo mid isku mid ah khasaaraha sanadkii waddanka ka baxa waa in la yareeyo waddan kastaba waxaa soo galay waxaa ka soo baxa dibadahaasi waa inay laysla eego marka waa shaqooyin badan oo tareeno badan oo socda weeyaan dadka cilmi baadhayaashu inta badan waxay ku tilmaamaan inay rajadu yar tahay isdhexgalkaasi dhaqaale aduu wax badan baad waaya aragnimo u leedahay arrimahan maxaad ku qiimayn lahayd anugu waxaan qabaa inay rajadu weyn tahay ee shaqada badan marka shaqada badanna waa in waa in la xoojiyo wixii dhacee lasoo sameeyana dadka loo sheego waayo dadka haddii loo sheego way ogaanayaan in meeshii laga soo qaaday aasaaskii iyo maanta meesha la socda iskuba dhowaa halkee lagu socdaa shirkan adiga tilmaamay waxay khabiiradu ay soo diyaariyeen waxa la iswadaarsaday nidaamka baanka dhexe waddan kastaba sida loo sida lama umuleeyo dhibaatooyinka waa in lagu hor yimaadaa iyo dhibaatooyinka jira jiray la qaybsado nin kasta baan kastaba siduu siduu xiliyo marka waxa isku yimid wixii khubuuro ah oo ilaa shalay ilaa maanta ka sheegaysanayay rekomandaasyonadooda sidii loo gaadhi lahaa targetkii ugu horeeyey weynaa ee la doonayay la sameeyo maarshe weyn oo afrika isku furan oo afrika oo dhan laga dhigo mid oo lacag mid ay haysabayso halkii lagu socday intaan u jirno wixii lasoo qabtay sanadkii tegey sanadaha soo socda maxaa gaabiyey maxaa la xoojinaya
gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda jabuuti axmed cali axmed cismaan cali ayuu kaasi ah u warramayay wariyaheenna ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada soomaaliyeed haddaba wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan oo ku sugan xarunta ciyaarahaasi ayaa waraysi la yeeshay cabdilqaadir xasan faarax oo loo yaqaano xaydiid jenjo oo ah tababaraha ciyaartooyda da-da yar ee magaalada atlanta ee gobolka georgia ee ciyaarahaasi ka qayb qaadanaysa
barnaamijkan aan meesha u nimidna waa barnaamij sports oo efri xagaaga walba ohio lagu qabto sababaha ay u qabtaan waxay tahay in lagu daryeelo ama lagu looga ilaaliyo waxyaabaha xun ilmaha dhallinyarada ee soomaalida ee ku nool nord america khaasatan waddankan maraykanka sababtaas aawadeed ayaana keentay in ama abaabulno ama aannu aadno gobol to gobol ayadoo wakhtiga loo soconayo gobolladu ay badan yihiin markaad gaari raacdid mararka aad falaygaraysidna saacado badan falaygu socdo ujeeddada ugu weyn oo inta aan u samaynayno waxaa waaye inaan ku badbaadinno ilmaha ugana badbaadinno waxyaabaha dhaqanka ee xun kuna barbaarinno waxa wanaagsan iyo dhaqanka iyo inaan ahaan jirno waddan soomaaliya layidhaahdo soomaali ah inta hadda ay haystaanoo kale haysan jirray intaa ayaa aawadeed ayaan ugu qasabtay waxaa jirtaa in tartankan san kasta la qabto oo ay ka soo qaybgalaan ciyaartooy galgadisan oo da' kasta le marka la fiiriyo tartannada ciyaaraya hadda adiga kooxda aad hoggaaminaysid waxaad noo sheegtaa magaceeda iyo ilmahan dhallinyarada yar aan arkayno da'dooda ee tartankan ka qaybgelaya intay isugu jiraan kooxda hadda aniga aan wado waxaa la yidhaahdaa jubba waxaanu ka midnihid gobolka georgiya magaaladiisa atlana waxaan halkaas ku noolnayn laasi for years u dambeeyey halkan waxaan imaanaynay magaaladan colombos ee gobolka ohio last years u dambeeyey intaa waxaannu abaabulaynay inaan ilmo yaryar keenno meeshii labiyo toban jirro ilaa iyo lixiyo toban jirro hadda kuwa aan wada ejkooda waa labiyo toban ilaa lixiyo toban waa laba gruub lixiyo tobankun waa wada cayaaraan labiyo tobankun waa wada cayaaraan sidaa aawadeed ayaan aan u abaabulnaa si ilmaha yaraanta kuwa hadda waaweyna cayaara ama ama laastii micnihii toban yeerska jooga waddanka ayagoo yarar yimid waxa cayaaray ka badbaaday waxaasoo arkayso dhan waxaa lagu sameeyey waxaa waaye abaabulkan sboortska ee meeshan ka jira ayaa sababay inay ka badbaadaan nambarkaas wanaagsan waa jiraan nambarro yaryar oo naga leexday oo macnihii sida aan rabnay aan wax u qabanin ama aanan sida aan rabnay wacyiga u qaadanin laakiin kama daalayno maadaama awlaaddan ama dhallinyaradan ay yihiin dhallinyara naga timid annaga ee soomaaliya waajibka naga saaran keliya waa maadaama aanan waddankii aanan joogin ee waddankan aanan joogno wixii soomaalinimada xaq nologu lahaa inaannu fulino ee aqoonteen ahayd saasaan ugu qasabtay inaan dhallinyarada caawino waxaa jirtaa in adiguna aad ka dhawaajisayba in dhallinyarada qaarkood waddooyin waalidiinteeda iyo dadka kale bulshada ay la noolyiin iyo soomaaliduba aysan jeclaysan ay qaadaan marka tartankan oo sanad kasta la qabto kaalin intee leeg ayuu ka qaataa in dhallinyaradu ay waddada saxda ay hayaan oo ay noqdaan kuwo isku kalsoon guulaysta waddada guushana ay dhabbaha saaraan oo ay horuu sii socdaan kaalintee leeg buu tartannada noocan ka qaataa horta waa mahadsantahay waa su'aal meesha ku jirta marka horraysa horta waxaa iskale hanuuninta waxaa iskale ilaahay iskale annaga waa baryanaa marka wixii shaqaa ee ficila ee aqoona aan naqaano inaannu dhallinyarada gelinno ayaa ujeeddada ugu weyna tahay waana aragna dhallinyaro badan oo ku badbaaday oo kaga baxay barnaamijkii aan la diriraynay dhallinyaro badan oo macnihii aanan naga faa'iidaysanna waa jirtaa hase ahaatee hadda waxaan u malaynaynaa inaan xoogaas soo kobcayno maadaama wakhtigu badan aannu joogno nor america inaan hadda xoogaa dadkii waalidiintu isfahmayno inaan dhaqanka aan meeshaan ugu nimid iyo dhaqankaan wadannay sida laysku waafajin karo wixii xunna aan uga tegi karno wixii wanaagsanee waddankan yaalna aan ka qaadan karno inaannu samayno ilmahana ku guwaabino exaambul waxaa ka ah macne tusaale waxa wanaagsan waxaa waaye cunugu inuu wax barto inuu digrii qaato inuu asagoo aqoon-yahana waddan ku laabto annana waajibkana saaran waxaa waaye inaannu u sheegno waxa wanaagsan ama jidka wanaagsan ee la maro looga badbaado waxyaabaha xunxun ama diin ha ahaato ayadoo aan la kaashanayno masaajidada ama sboorts ha ahaato oo tan aqoonteenna ah ayadoo aan ku dabaqayno si aan uga badbaadino lemarka marka su-aashaaadi markaan u soo laabto waa macnihii waa wax la taaban kara waay dad badan oo ka badbaada ayaa jira marka een- een jamaal adi ahaan waa aragtay markaad dhex martay garoonka waa aragtay dhalinyaro yaryar oo noocyo badan leh ayaa hadda waxaa cayaaraya labayo toban sano jiro aan ka keennay magaaladaas atlaano waxay la cayaarayaan koox kale oo sidoo kale ah colombus ah Een, waa macnihii sida loo xiiseynayay ee dadku u daawanayeen macnihii waa ma macnihii ma heli kartid marka een, sidaa ayaan ugu qasabtay waana aragnay waana taabannay faa'iidooyinka ay leeyihiin still waan macnihii waa la diriraynaa wixii karaan keennaa Ee, haddaan sports nahay dadkeena sportska dhallinyarada ah inaanu ka caawino ilmaha soo koraayo wixii karankeena ee ee ah dhaqan ama diin ama aqoon
kaasi waxa uu tababare cabdulqaadir xasan faarax oo loo yaqaano caydi jenyo oo magaalada colombos ee gobolka ohio ugu warramiyey wariyaha v o hada jamaal axmed cusmaan halkaad kala socoteena waa laanta soomaaliga ee v o a markana waa codkii baxsanaa fanaanka da'da yar nimcaan hilaac iyo heeska ruuxdani ku jecel
jaaniga rurtayo haddii aad raacso rajo rajo waan ka qabaa haddaad raranigu gubtiyo haddaadna isugu furtaba halkaaru hadaab ku taal haddaad raranigu gubtiyo haddaadna isugu furtaba halkaaru hadaab ku taal waxaan laga raysanayn kolay lama raajee ku jecel ruuxdani ku jecel waxaan laga raysanayn kolay lama raajee ku jecel ruuxdani ku jecel rukuucda sujuudayo salaadaha raatuta adaa rabbi ka abriya adaa rabbi ka abriya rukuucda sujuudayo salaadaha raatuta Rabbi Cabria, Maria, Ada Rabbi Cabria.
heeskaasi ku jecel ruuxdani iyo codka fanaankaasi nimaan hilaac ayaan kusoo gabagaynaa baahintan idaacadadoodii ka minaysa laanta soomaaliga e v o a tan iyo kulantada dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Haddaad iga raysatiyo, haddaad isa soortaba, si wayn baan ku rabaa. Haddaad iga raysatiyo, haddaad isa soortaba, si wayn, si wayn waan ku rabaa. haddaan kala raagnayo haddaan kala raardegnaba dhulaan kugu goobayaye haddaan kala raagnayo haddaan kala raardegnaba dhulaan kugu goobayaye raacdada xiisahay bade naftayda raalli ka ahe